walaalow waa cabdiraxmaan cabdi iidow waa mid ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka hiiraan waxgaradka waxaan kula soo xiriiray dagaalkii saaka ka qarxay deefo iyo kabxanley oo ka mid a gobolka hiiraan walaalow waxaan dhihi lahaa dadka walaalada ah meesha degan waa dad ehel ah walaalo ah daris ah oo meesha wada degan waxaan dhihi lahaa dagaalkaas si shuruud la-aanna waa in loo joojiyaa dagaal wiil kuma dhasha ee wiil waa ku dhintaa soomaalidu waxay dhahaan aabbayaashu xilliga nabadda ah waxa ee wiilashu xilliga nabadda ah waxay aasaan aabbayaashooda xilliga colaadana aabaya wiilasha aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda marka waxaan dhihi lahaa dagaalka meesha ka socda in la joojiyaan aan codsan lahaa waa gartay marka colaadan kasoo cusboonaatay deegaanadan defow iyo kabxanley in muddo ayay socotay oo beeluhu halkaas ay isku laynayaan dhawaanna waa tii odayaal laba dhinac kasoo jeeda beledweyne intay ku kulmeen ay yidhaahdeen waxaynu ku heshiinay in colaada lasoo gebagebeeyo maxaa soo cusboonaysiye ay kula tahay
walaalow horta sidaad og tahayba soomaalidu waa dad isku diina isku afa isku dhaqana markii la keenay barnaamijkan federaalismka ah wuxuu keenay caqabado aada iyo aada u weyn gobol kasta inta qablo la degneed ayaa qof kastaba wuu rabaa inuu sadusi sameeyo marka waxyaabaha keenay waxa waaye waxyaabahaas ee soomaalidu loo dhiibay oo loo keenay oysan raalli ka ahayn ayaa keenay inay dadka isdagaalaan iyaa ku lug leeb ay kula tahay dagaalka runtii inta aan ka warqabo ciidamo dawladda ahna kuma lug lahan dad kaloo deris ahana kuma lug lahan waa un laba qabiil oo walaalo ah oo ehel ah oo un isku haysta dhul dhul beereed iyo dhul deegaan ah intaan ka warqabna waa un intaas ah wax kaloo kolley lug kulahana ma jiraan
ma ku tala jirtaan labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamaya inaad ku baxdaan oo sidii nabad loo heli lahaa ad ka shaqaysaan
wallaahi walaalow nabad ayaa naas la luuga leh kolley lama fadhiyo waa lagu maqan yahay waana lagu baxayaa dhammaan waxaan fari lahaa oon amri lahaa wax allaala qabaa-ilada dariska laha labadaas qabiilo isdagaalayso ehelkaa walaalada ah in ay ku baxaan oo sidii lagu joojin lahaa xabaddaas uu wiilka ku dhimanayo sidii lagu joojin lahaa ay falkooda galaan intaasaan aan fari lahaa waana lagu guda jiraa barnaamijkana wuu socda markaan saas leeyahay gobolka hiiraanaan kasoo jeedaa aniga labada kalan ama labada qabiiloo meesha ku dagaalamaysa midna kama tirsanin laakiin waxaan muwaadin soomaaliyeed oo gobolkaas kasoo jeeda dhibaatada dadkaas haysata oo maanta colaada xtaalana ay dhibaysa ayaan kamid ahay marka waxaan dhihi lahaa si shuruud la-aana dagaalkaas waa in loo joojiyaa aada umahadsan tahay walaalkay adaa mudan aada umahadsan tahay shukran adeer runtii waa arrin murugo leh laguna tilmaami karo dhibka ama ayaan darada ummadda soomaaliyeed haysata qeyb ka mida inay tahay waxaan marka ugu horeysaa baan u dirayaa dadka walaalaha oo deegaanka ku dagaalamaya inay ilaahay ka baqaan ay xabadda joojiyaan dagaalka dhib ma ogiya dheer male dagaalka ehelka ama dadka muslimiinta dhexdooda ka dhacay dhib aakharawaa iyo adduunwaa iyo murugo buu leeyahay oo ummadda ku dhaafaa waxaan leeyahay walaalayaalow dagaalka joojiya ilaahay dartii u joojiya aakhara la-aan buu leeyahay joojiya adduun la-aan buu leeyahay u joojiya qaraabo la-aan buu leeyahay u joojiya murugo iyo dhib buu leeyahay u joojiya dakan uu leeyahay qofka dhibtay u joojiya intaasoo dhanba walaalayaal u joojiyaan leeyahay tan saddexaad waxaan dhihi lahaa dadka deegaanka degan iyo maamulada muxuu ahaa maamulka gobolka hiiraan dowladda federaalka culima udiinka odayaasha dhaqanka aqoon-yahanada waxgaradka dhammaan ummadda soomaaliyeed u ficna leh oo barnaamijkaasi uu dhibayo aan isugu tagno oo saddex aan isu qaybino qolo muxuu ahaa u lugaysa oo meesha tagta qolo kharashka bixisa qolod af ku taageerta war intaas aan isku qaybino oo dagaalka aan joojino waxay noo maqan ma jiraane allaan leenahay uma ummadda soomaaliyeed way dhiban tahay walaalayaal dagaalka aan joojino aanan u gurmano sidaasaan anigu leeyahay waanan ku celcelinayaa in badan baan ku celcelinayaa dagaalka inta aan sheegay iyo in kale oo lamida oo ka sii badan u joojiya walaalayaal oo ilaahay dartii ugu horeyso
waa gartay ogaas maxaa weliyow marka waxaa la sheegayaa dadka deegaankaasi ku noolna ay sheegayaan inay ciidamo fara badan oo technica wata ay dagaalku ay qeyb ka yihiin marka dhinaca dawladda soomaaliyana maxaad u jeedin lahayd
adeer waxa oo rasmi on horta anigu ka ogahay ma jiro barnaamijka haddii ay dawladda tahay iyo hadday dadka shacabka tahayba waxaan leeyahay dagaalkaas ha la joojiyo waxaan hadalkaaga ka dareemayaa in technica markaad leedahay ciidamo dawladda kamid aha galay inaad leedahay anigu barnaamijkaas ma cadayn karo waxaan leeyahay haddii hadda qofkii meesha tagaayo qofkinbuu dilaya ama ciidan dawladeed ha noqdo ama ciid qof shacaba ha noqdo qofkii qori watoo dagaalkaas galaayo waa qof qof dilahayo weeye ninna meesha caaniya biyo ma geynayo waxaan leeyahay qolada dawladdu hadday arrintaas ku lugin tahayna waa arrin khalad ah ee anugu xaqiiqana ma aan hayo laakiin arrin suurtagal ah ma ila aha hadday dhacdana waa arrin khalad ah yaqiinteedayna u baahan tahay midaasi leeyahay marka dagaalka ha la joojiyo dawladduna hormuud ha ka noqoto dadka shacabka ah oo soomaalida noocyadeeda kala duwanna dadka muslimiinta ha kala dhex galan dagaalkaana in lasii huriyo oo ama la geeyo ama ciidamo kale la geeyo ama ciidamo dawladeed ay ka qayb qaataan arrin xal keenaysa ma aha anagoon cadaynaynin oon hubin ciidamo dawladeed meesha inay joogaan oo aan yaqiinin karin haddana waxaa la sheegayaa hadday wax ka jiraan ha la joojiyaanu leenahay waxaanu leenahay barnaamijkaas qofkii demin karo uu ka qayb qaado dhib iyo baasiin iyo dab in lagu shiro uma uu baahna hadda ummadaani dhib iyo dagaal iyo hoog iyo hilibtalay iyo kax way ka soo dharagtay wayna ka daashay anigu intaasaan ku celcelinayaa baaqaasaanan jeedinayaa waxaana rajaynayaa ilaahay subxaana watacaala ummadaas in uu maaragtay muxuu ahaa qalbigooda geliyo oo ay habadaas iyo dagaalka iska joojiyaan wax kasta oo suurtagalo arrintan laga geli karana waan ka qayb qaadanayna insha allah ogaas maxamed weli aada baad umahadsan tahay adeer abaa mudan insha allah